waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda maantana wuxuu ku saabsan yahay hees cayaareedii haanta lagu magacaabi jiray ee lixdankii sano ee u dambeeyey dadweynaha soomaaliyeed kasii baaba'aysay dhegaystayaal ereg ahaan markii la maqlo wuxuu qofka yaqaanay xusuusanayaa weerasha qabada ama argeegta mid ahaan laga tolo ee reermiyiga soomaalidu ay biyaha iyo caanaha ku subtaan kuna dhigtaan taas qudheeda ayay hees cayaareedani ku magacaaban tahay sababtuna waa xidhiirka dhow ee labadooda ka dhexeeya kol dambana aad ogaan doonto haantu waa cayaar amaba hees cayaaree dagaamadii ay ku noolayd aan haatan ka jirin inta laga warhayo meelaha laga yaqiinay waxaa ka mid a gobollada mudug galguduud sool iyo nugaal mid sare iyo mid godanba waa cayaar sida midhaheeda qaarkood laga dhadhansan karo hiddaha soomaalida xididafo ku leh waxayna ku bah tahay shamalka oo isna dabar go'ay iyo saarka oo weli galbeedka webiga ganaane laga cayaaro sida geda iyo waamo inkastoo ay waayadii hore ahaan jirtay cayaar ragga iyo dumarku ay wada tuntaan haddana wax yar ka hor intii aanay dabar go'in ayay isu rogtay cayaar dumarku gaar u leeyahayoo iyaga uuna ay qabanqaabadeeda hore iyo midhaheedaba iska leeyihiin sidaasna waxay kaga mid noqotay cayaaraha tirada yar ee buraanburku ugu magaca dheer yahay xaawalayduna ay goonida u cayaarto sidaan soo xusay haanta cidda cayaartaa waa haween haween oo idirsa ma ahee waa kuwa madaxa bannaan dhif bay ahaan jirtay haweenay reer leh in cayaartaa lagu dhex arko gashaantimaha iyo garoobbada ayay gaar u ahayd had iyo jeerna waxay u badnayd inay ka kala yimaadaan qoysas isu ogog leh oo degaan ahaan aan ku kala fogayn sida buraanburka haantu sacab iyo jaan midna ma laha durbaan baa luuqda lagu jaangooyaa hase ahaatee ma aha wax la mid ah amaba u eg durbaanada aynu maanta naqaano cayaaraha badankood markii la tumaayo lagu sargooyo waa durbaan ay reermiyiga soomaalidu farsamaysan jireenoo cayaartaa oo keliya loogu adeegto waa haanta haanta biyaha iyo caanaha ay ku shubtaan qudheeda ayay cayaartanna ku tuban jireen waana halkaas halka uu magacu ka raacay aqallada iyo xeryaha xoolaha meel aan aad uga durugsanayn ayaa waxaa yimaada haween kooxa midood baa waxay sidataa haan maranoo gocoyo ah haan dhowaan la tolay oo aagaankeedii guriga looga soo kacay tu kale ama isla ayadii ayaa waxay wadaa harag qoyan oo neef yar oo ari ah kol dhow laga bixiyey goobtii lagu ballansanaa markii la tago ayaa god yar la qodayaa oo haanta sarka loo gelinayaa afkeedii bannaanaa ayaa haraggii yaraa ee orgiga ama waxarta dhalatay laga bixiyey oo markaa kafaafay lagu daboolayaa oo si xoog leh loogu geejinayaa iyada oo gabdho dhowrihi ay midiba intay tafta ku dhegto ay aad u xajinayso kolkay sidaa isu diyaariyaan oo ay shanta farood fooddooda iyo haanta isla helaan ayay cayaartu bilaabataa dhawaaqana markay sayax tahay waxaa laga maqli karaa ruubanka habeenkaa lagu tumaayo kuwo aad uga fog oo gelin socod aan waxba ka yarayn dhallinyaro badan oo dhawaaqaas dheeri soo jiitay ayaa kolkaa ka soo dhaqaaqda halka ay reerahoodu degan yihiin dhallinyaro rag iyo dumarba leh oo maaweelada ka sokow doonaysa inay meesha ku kulmaanoo intii isku calaf lihi ay isku aragto gabdhaha laashimada ah ee hal abuurnimada lagu ogyahay habeenkaasina la malaynayo inay wax maagan yihiin ayaa midhaha tiriya oo la hormariyaa dumarka kalena iyaga uunbay u jiibiyaan badanaa midda markaa midhaynaysaa waa jilba joogtaa ama way foorartaa isla markaasna iyada ayaa haanta tumanaysa oo faraheeda ku garaacaysa haddii aysan garab joogin tu ay isku halaynayso oo walaasheed ama in adeerteed ah garaacidda haantana ay og tahay inay ugu hagarbaxayso waa halka lagaga maahmaahay gurbaan ama garabka ha kuugu jiro ama gacalkaa ha kuu hayo cayaartaas haanta loo yaqaan ujeeddooyinka loo qabto waxaa ka mid a inay noqoto goob xodxodo oo dhallinyarada guurdoonka ahi ay ku kulanto waa la isku ammaanaa oo gabadha markaa midaynaysa waxaa u bannaan inay ammaanto lafaheeda reerkooda wiilashooda iyo hablaha ay xigtada yihiin waxaa haddana u bannaan inay caydo qof ay iyada gaar ahaan xinif cayaareed u leeyihiin ama ay wax ka sheegto qolo ay reerkooda col yihiin qoladaas oo inay cidi ka joogtaana ay suuragal tahay inaysan ka jooginna laga yaabo taasina waxay dhacdaa kolka toltol loo diriro oo dagaalka kulula intuu dhammaado dagaal cayaareed afxumo miirana laga dambaysiiyo mararka qaarkood iyada oo aan dagaal horeba jirin ayay xinif cayaareed intay laba gabdhood goob cayaareed ku dhex marto ay marka dambe labadooda qolan noqotaa isuna rogtaa colaad laba dhinaca oo gabdhaha ka qayb galaa ay tira bataan la isuguna qayshado meel la joogaba tuduca hees cayaareedan ugu caansani waa midka ay mar walba gabdhuhu ku bilaabaan ee ay haanta qudheeda kula hadlaan dadka kuwa habeenkaa la jeclaan lahaa inay yimaadaanna ay ugu yaraan waxay odhan jireen daryaan haan yahay daryaan daryaan oo diririgle daryaan dooxada ka yeer daryaan duul maqan u yeer kuwa kale ee garabkeeda fadhiya ayaa waxay ugu jiibiyaan oo meeliskii ay tidhaahdaba ugu jawaabaan dhawaaqa ahee oo aan isagu lahayn macno gaara looga sadan leeyahay habdhaca la rabo ku jaangoosigiisa markay isku dhacdo oo rag iyo dumarba goobta lasoo buuxiyo ayay tidhaahdaa tan iyo fiid waa fadhiyey filkay uma fool xumayn fagaaraha kama baqayn intaa fiirsaan lahaa nin fiirsaday waa fariid facaa dhowr baan lahaa dhallinyarada geeljiraha ah ee inta daryaanka haanta soo raacday meesha soo buuxiyey xodxodadoonkana ah iyadoo u gogol xumaynaysa ayay tidhaahdaa hareedlaha geela jira na afkaaga looma furo firaa lagu sayriyaa hareer baa laga mara taasi markay cabbaar waddo oo daasho ayay tukale kala wareegtaa mid inta oday la siiyey lagu soo kari laayahay oo diidaysa inay tahay ayaa durbadiiba la gartaa kolkay tidhaahdo waxaan odayada ku nacay itoobtooboo itiif sinaha toobin iga saar dabkuna yuu iga baktiin markaas bay ammaan isugu dhaqaaqdaa iyada oo aad mooddo inay leedahay aniga oo heble hebel ah sidaasna u eg ma garbaa in oday la isiiyo waxay tidhaahdaa ma soo luulay labiyo laba ma soo luulay gacanta midig ma soo luulay laafyihii ma soo luulay luqunta dheer ma soo luulay labada garab hameen markii goor ay tahay ayay dareentaa cayaartii oo qabowday iyaduna ay weli kulushahay waxay aragtaa gabdhihii jiibka u hayey ee ka koobinayey ama haantaba u garaacayey oo malaha inta lulmooday ka gaabiyey halkii ay ka filaysay markaas bay kuwa dhalashada ugu xigaa intay habarwacad iyo canaan isugu darta ku tidhaahdaa maryaba miisaan regley mulaaxoy madi galool mataantii iga yarayd matoy ma iska hurudaa waxaan halkan mahadsan idin ka leeyahay shamis abbakar cali iyo maryan cali jaamac oo heesahan aan wax idinka maqashiiyey ee haanta ku luuqaynayey anigana iigu deeqay maraan magaalada jigjiga kula kulmay kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashankii waa muddo haatan shan iyo toban sano laga joogo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo